qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban ee dalka soomaaliya ayaa ka dambeysay kadib markii isniintii uu muqdisho soo gaaray qeybtii ugu horeysay tallaalka soomaaliya loogu talagalay oo loo kala diray gobolada dalka kaasoo imaanaya xili soomaaliya uu kusii faafayo wejiga labaad ee cudurka covid sagaal iyo toban wasiirka caafimaadka soomaaliya fawsiya abikar nuur ayaa sharaxaad ka bixisay bixinta adeega tallaalka oo markii ugu horeysay lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu adeega siiya bukaanada looga shakisan yahay cudurka covid
soomaaliya waxay ku jirta wadamadaas sagaashan iyo labada dal ee la siiyey lagu hibeeyey waxay tallaali doonaan ilaa iyo boqolkiiba labaatan bulsho weynta soomaaliya waxaa yimi saddex boqol oo kun oo doos ee daraad wayna socon doontaa ilaa iyo sanadka dhammaadkiisa oo ay cadbad ahaan doonto taargetka in la tallaalo ilaa iyo saddex milyan waa inaan xooga saarnaa kahortagga kahortagga waxyaalaha ugu muhiimsan ayay kamid tahay tallaalka in la qaato tallaalka waana loo hibeeyey annagaa isku bilownaysaan bulsho weynta u tusino in annagii aan isku bilowna ayna tahay in la qaato waxyaalaha ugu fiican uga hortegi karna inay tahay mudnaanta waxaa la siiyey shaqaalaha muhiimka ah oo ay kamid yihiin shaqaalaha caafimaadka ee shaqaalaha eerbuurada iyo maaragtay dekadaha iyo xuduudaha ka shaqeeya sidoo kaleeto dadka xanuunada raaga qaba iyo dadka waayeelka dadka waayeelka aada iyo aada in loogu sharxo ee la baro tallaalka inuu muhiim yahay si caafimaadkooda looga taxaduro mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee qaatay tallaalka ayaa ka hadlaya waxtarka tallaalka uu u leeyahay bulshada isagoo bulshada ugu baaqay in ay ka faa-iideystaan si ay uga fogaadaan cudurkan halista ah waxaan ku faraxsanahay inaan qaato tallaalkii corona coronavirus looga hortagaayay waa anoo shaqaalo caafimaad ama xirfadla caafimaad ah farxaday ii tahay waana ku wacyigelina ama ku dhiirigelina bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka nasirkooda inay qaataan talaalka ka hortag badan oo u noqona bulshadana uu badbaadina naftaadii badbaadi bulshadana badbaadi inkastoo talaadadii uu si rasmi ah ugu bilowday gudaha dalka tallaalka ka hortaga covid sagaal iyo toban islamarkaana dowladdu ay sheegtay in tallaalka uu yahay mid lagu kalsoon yahay soona maray tijaabadii loo baahnaa ayaa misana dadka ku dhaqan muqdisho ay si weyn u hadalhayaan tallaalka ka bilowday gudaha dalka dadka qaar ayaa qaba in ay wanaagsan tahay in la qaato tallaalka si looga feejignaado cudurka halka dad badanna ay ka cabsi qabaan badqabka tallaalka maadaama wadamada qaar ay go-aansadeen in ay hakiyaan isticmaalkiisa tallaalkaas waa tallaal ay samaysay serum institute of india waa tallaalka u k laga isticmaalo ilaa iyo ku dhowaa toban milyanna ay isticmaaleen waxaa jira dacaayad dacaayado badan loola fidiyey waxaa jira in xaalada wadamo qaarkood ay hakiyeen aysan weli joojinin siday sheegeen baaritaanana la sameeyey warbixintii ugu dambeysana ay ahayd in ma aragta lala xiriirin karin xaaladahaas tallaalka annaga wadankeena waa lagu deeqay ilaa iyo saddex bilood ku dhowaad waxaa laga shaqeynaya ee annaga iyo qolyaha gaabi ee w h o unicef wadamada ee covax facility ku bahoobay ee maalgeliyey in laga shaqeeyo in wadamada dhaqaalahooda liito in loo hibeeyo waa kan mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka hadlaya tallaalka magaceygu waa garaad axmed xasan horta tallaalka wadanka wuu soo gaaray balse waxyaalo badana tallaalkan laga sheegaya in lagu degdega ma aha wadamo badan oo yurub ayaa iska joojiyey hakiye tallaalka in la isticmaalo walow tallaalkii hadda uu bilowday madaxweynihii jamhuuriyadda wasiirkii caafimaadka saraakiisha kale ee bahda caafimaadka ee qaateen ee falontiyeerka ugu jira ee isbitaalada ani marka waxaa aaminsana in aan lagu degdegin tallaalkan oo dowladda ay si aada ugu fiirsato kuwaalitigiisa marka kuwaad in la baaro oo la hubiyo tayadiisa inkastoo uu caafimaadka uu wanaagsan yahay yaasan lagu degdegin tallaalkan haliska hubiyo tayadiisa iyo kwalitigiisa si kastoo ay ahaato soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha saameynta ugu badan uu ku yeeshay cudurka korona oo mar kale kusoo labakacleeyay dalka iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayso tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo gudaha dalka seynababuukar maxamed v o a muqdisho